waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s cocom cu xariijin soomaali walaal dadka reer australia soomaalidu way salaaman yihiin ayaan daradeennu waxa weeye waddanka dadka inta u badan boqolkiiba toddobaatan waxay ka yaryihiin soddon jir way ka yaryihiin dadku runtii waddanku ka lumayna waa dadka waayo waayo mustaqbalkoogii oo dhan waxaa hor fadhiya ibtilo waxqabad la-aan shaqa la-aan taasaana keentay in wax shan boqol oo dhalinyaro oo soomaali ah inay dooni fuulaan aan wadi karayn xoogooga iyo iyo iyo badda quwaddeeda marka waxa weeyaan waxay la mid yihiin dadka abaaraha ku dhimanaya ean cidi ka warhayn waxay ka mid yihiin dadka rasaastu disha ean cidi ka warhayn marka waxay umid tahay waxay ka mid tilmaam tahay qofkii bini aadama ama soomaali iyo islaamnimo iyo soomaalinimo turqaso waxa weeyaan ibtilada waddankeenii taalla iyo mustaqbal la-aanta taalla ayaa caruurtaa maanta halkaa ku dhimatay ka tarjumayaan walaal waa gartay dhowaanahan dhalinyarada intooda badan kuwa tahriibta aadaya meelaha ugu badnaa ay kasoo baxayeen waxay ahayd somalilan iyo puntland oo lagu tilmaamo labada meelood oo hadda soomaaliya guud ahaan ugu nabad wanaagsanaa inta u dambeeyey marka xaqiiqda taasa miyaan la dhihi karan dhalinyaradu waxay leeyihiin ah nabad waa haysanaa laakiin wax intaa dheer baan u baahanahay iyo xaqiiq kaloo jirto ah in soomaalidu guud ahaanba kalsoonidii dalkooda ay lumiso nin walba u doonaya inuu dalka ka tagaba me waan kugu raacsanahay su-aashaa ku jirtaa jawaabteedii ee iga sugaysa aniga puntland waan tegay dhowaan waa dhul soomaali oo nabad ah inteeda badan ibtilooyinka marmar sidii waagii dhaweyd ka dhacay mooyaane laakiinse puntlandna nasiib dar waxaana oolin shaqa ma taalo dhaqaale ma yaallo fara badan markaad jawaabtii aad bixisay su-aashaadae ahayd dhaqaale la-aanta ayaa ereysa dadkii dee nabadda waa waa aasaaskii nolosha laakiinse nabadii laguma noolaan karayo lama cunayo iyadoo lama huwanayo lama seexanayo marka gobolladan dhise soomaalida lagu sheegaya inay ka dhisan yihiin midkoodna awood uma lahaa inay waxaan bedelaan oy keenaan shaqooyin iyo mustaqbal caruurta ay kusoo hiigsato somalilandna waa cayn kaa cayn la-eg dadka weliba ordaya waxa weeyaan kuwii waxbartay waaye ee iskuullada halkaa ka soo baxay waayo markaa iyo markaaba waxay fahmayaan inay albaabadani meeshan la xidhan yihiin xamar ma takiraan xamarna waxweyne ma yaallo markaa kalsooni la-aanta mustaqbal la-aanta dhaqaale la-aanta shaqa la-aanta iyo himilo la-aanta ayaa keenaysa caruurtaas inay badda isku tuuraan waayo halkan hadday joogaan waxay ka dheefayaanba ma jirtaba
waa gartay dabcan arrimaha siyaasadda haddaan kusoo noqonno sal oo ah dhibaatada guud ee soomaaliya hadda ka jirta heshiis dhowaan muqdisho lagu gaaray oo dhexmaray dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada oo lagu go-aansaday nidaamka la doonaya in loo soo doorto xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa hoose sidee u aragtay guud ahaan laba aqal soomaali uma baahna waxa weeyaan siyaasiyiinta ayuunbaa doonaya inay jeebka ku shubtaan waxa yara dhaqaalee soo gelaya waddanka marka hungurigoogoo dhin wuxuu dha in jagooyin aan waxba tarayn la abuuro horta laba guri looma baahna guri baa loo baahan yahay waayo gobolkii hadduu guri leeyahay gobolladii hadduu degmooyinkii leeyihiin dawlado yaryar oo local government looma baahna dawlad sare oo iyaduna laba guri iyo cont dhowr iyo konton wasiir iyo waxaa leh waa siyaasiyiinta unbaa jagooyin samaysanaya dadka soomaaliyeed uma danaynayaan kuwa isugu yimidna dhammaantood waa kuwaas waaye maa madaxweynaha la sheegayaa kuwa gobollada ka yimid baa la sheegayaa mid walba waxa weeyaan adigu sidaa adiga saxaabtaadu sideed u qabsan lahaydeen weli qaar soo bandhigay barnaamij maskaxda iyo miyirka gelaya oo dadka soomaaliyeed dantooda ka shaqaynaya oo meeshan sidii loo dhisi lahaa oo wadamada jaarkeen nafta inoo keena inooga qaban lahaa ma jirto walaal iminka haddaan kuu tilmaamo kale waqooyi galbeed gobolkan anigu ka imiday etoobiya ayaa dawladeedu maalin booramay tegaysaa maalin gabiladay tegaysaa maalin dambe hargeysay tegaysaa gobolladay waxay magaalooyinkay gooni gooni ula shiraysaa cid ka celinaysaana ma jirto koonfurtana taasaa kusoo socota marka waxa weeye go-aankan lagu gaadhay wuu wanaagsanaan lahaa inuu noqdo meel dadka soomaalidu ay wax ku doortaan laakiinse waxa meelayogan ka socdo dhammaantood ama gobollada ha noqdaan ama meel wax ka tarjumaya himiladii dadka soomaaliga ee caadigaa iyo dantoodii isku midka ahayd ma jirto walaal maadaama xildhibaanada hadda la sheegay in konton qof oo reerka markaas xildhibaanka uu kasoo baxayo ka tirsan ay soo dooranayaan baarlamaanka gobolkuna uu ansixinayo ugu dambayntana madaxweynaha gobolkaas uu ansixinayo dadka qaar waxay qabaan in taasi ay dhalinayso in xildhibaano culays lahoo dadkoodii oo ay la xisaabtami karaan ay halkaa ka soo baxaan oo ay kuwii hore dhaanto waa dee wax walba waa suuragal laakiinse maskaxdu markaad aada u toojisid walaal waxay kuu sheegaysaa kontonkii waxa soo saaraya oday baa soo saaraya odayada masaynu hore uga ogneyn intooda badan boqol kiiba sagaashan malax waa la iibsaday marka anigaa odhanaya anigoo wax doonaya ku odhanaya odayga dhowr malyon baan ku siinaya iigu qor kontonkayga waa lagu qoraya marka tirada uun yaan la eegina ha la eego sida loo soo saarayo kontonka yaa soo saaraya ma laga celin karaa odayaashaas inay laaluush qaataan oo liis loo dhiibo ninka gobolka jooga ee gobolka madaxda ka ayna wuxuu doonayaa dad isagu wato inuu saxeexo hadhow tolo qaarna laga saaro marka waxa weeyaan dabin la dhigtay weeye soomaaliduna markaa kama fikirayaan waar waxan maxaa ka dambeeya waxay leeyihin konton qof baa la doortay kuwan international community waxaweya way ka badan tahay tii hore laakiinse waxa weeyaan iminka haddii la yidhaaho odayada inta meel lagu soo xereeyo imikaba maaha beritoole maaha saddex bilood dabadeed intaan la diyaar garoobin inta odayadoo dhan lasoo qabtay meel lagu soo xoreeyo laga ilaaliyo tuugta talefoonadana laga qaado la yidhaaho qora haddaba dadkii soo bixi lahaa dadkaasina ha u ka qaybsanaadaan dhalinyar culamaa udiin baayic mushter haween bulshadu inta dad ay ka tirsan tahay laakiinse kolleyba wax weyn hadday odayadu soo qorayaan odayadana dawladda keeneen waynu aragno dee waa tan joogto waayo tan wax dhaamo ma keeni doontaa waa suuragal laakiinse uma eka walaa waa garta ilaa iyo hadda dadka la og yahay ee u sharaxan madaxtinimada soo socota waa madaxweyneha hadda jooga isagu mar hore ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore puntland cabdiraxmaan faroole rofesor samater adigu hadda koofiyadda ma ku tuuranaysaa tartanka oo caawa ma kaa qornaa aniga waxaad ii dhiibaysaan carruurtiina haddaad doonaysaan si wanaagsan wax in loo baro meesha waxbarata barashada ayaan mudiir ka noqonayaa laakiinse siyaasadda cankana qofkii inuun xishoonaya waxaad moodaysaa inuu ka didayo inkastoo dee waddankii in la galo oo loo shaqeeyo u baahan yahay laakiinse aniga waxaa muhiimi ah shaqaan hayaa shaqadaasina waxa weeyaan ummadda inaan abaabulo inaan wacyigeliyo intii itaalkaygaa laakiinse meesha lacag iyo odayaal iyo waxaasi hay dooranayaan dee u malayn maayo xataa haddaan tago inaan wax ka soo qaadayo walaal marka waxa weeyaan dad fara badan ayaa socda oo dhowrkan qof ee aad sheegtay ka miisaan weyn dadkaana in la eego iyo kala weydiiyo laakiinse aniga waxaad iga ogtihiin waxa weeyaan wacyigelin iyo waxbarasho haddii la arko markaa inaan meesha wax ka qaban karo dee oo la yidhaaho waar cabdu kaale wax nala qabo anu markaa diyaar baan ahay walaa laakiinse koofiyadaha lacagta ku socda weligeyna ma xidhan maantana ma xidhanayo walaa tan u dambaysa rajadaada aad ka qabto in nidaamkan hadda dhacaya ay ka soo baxaan wax dhaama kii sanadkii labadii kun iyo labiiy tobankii hadday tani dhacdo waxaan ilaahay u baryanaa inuu wax dhaama ka soo baxo ilaahay waa ayaa wax walba samayn karo bini aadan wax badan ma samayn karo laakiinse waxa weeyaan ilaahayna maskax buu bini aadamka siiyey markaasuu yihi laba jid baa jira in ku kala doorta jidkaa xun iyo jidkaa siraad almustaqiimka ee wanaagsan marka odayadu hadday siraad almustaqiimka doortaan ay soo xulaan dad wanaagsan oo ummadda u qalma oy kuwaasina is ogolaadaan oy ku heshiiyaan in ummadda loo shaqeeyana iyo calooshooda u shaqaysan wanaag ayaa kasoo bixi karila marka haddii soomaalidii is abaabuli weyday ooy waxaan iska qaban weyday marka iminka waxaa lala jooga waxa weeyaan intii is abaabuli kartay wanaag wadaana ha is abaabusho intii aan is abaabuli karayna ha ducayso hadhow waxii kasoo baxana dee halala xisaabtamo laakiinse waxaan ka baqanayaa waxan iyo wax u eeg hadduu kasoo baxo inay waddankeennii u dhammaatay oo waxa maanta ka socday gobolada ree waxaa reer hebel baa le reer hebelna ethoobiyan baa xukumaya midba adisababaa loogu yeeraya mid nairobia baa loogu yeeraya waxaas hadday sii socdaan waxaan qabaa inaynu gebagebo ku jirno taariikhdii qaranka soomaaliyeed la odhan jiray walaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali